kitaabkii wacdiyaha wacdiyaha cutubka koowaad kuwaan waa erayadii wacdiyihii ahaa ina daa'uud oo yerusalem boqorka ku ahaa wacdiyuhu wuxuu leeyahay waa wax aan waxba tarayn waa wax aan waxba tarayn wax waluba waa wax aan waxba tarayn bal maxaa faa'iido ah oo nin ka hela hawshiisa oo qorraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan qarni baa taga oo qarni kalena wuu yimaadaa laakiinse dhulku weligiisba wuu waaraa oo quraxduna way soo baxdaa oo haddana way dhacdaa oo waxay ku degdegtaa meeshii ay ka soo baxdo dabayshu waxay tagtaa xaggan koonfureed oo haddana waxay u soo rogmataa xagga waqooyi oo hadya goorba way wareegtaa oo dabayshu waxay ku soo noqotaa wareeggeedii webiyaasha oo dhammu waxay ku shubmaan badda oo weli badduna ma buuxsanto oo webiyaashu meeshii ay ku socdaan ayay haddana ku sii socdaan wax kastaaba waa daal miidhan dadku ma sheegi karo innaba ishu wax arag kama dheregto dhegtuna wax maqlid kama buuxsanto wixii hore u jiri jiray waa waxa dibna u jiri doona oo wixii la sameeyeyna waa waxa hadda kadib la samayn doono oo inta qoraxda ka hoosaysana wax cusub laguma arko miyay jiraan wax la odhan karo bal eeg waxaannu waa cusub yihiine way jiri jireen tan iyo waayihii inaga horreeyey waxyaalihii hore lama xusuusto oo waxyaalaha imaan doonana innama laguma xusuusan doono kuwa dabadeed imaan doona anigaan wacdiyaha ahu boqor baan reer binu israa'iil ugu ahaa yerusalem oo waxaan qalbigayga oo dhan u soo jeedshay inaan doono oo xigmad ku baaro waxyaalaha samada hoosteeda lagu sameeyo oo dhan dhibaatadan kulul ayaa ilaah binu-aadmigu u siiyey inay ku hawshoodaan shuqullada qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan waan arkay oo bal eeg dhammaantood waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale wixii qalloocan lama toosin karo oo wixii dhimanna lama tirin karo qalbigaygaan la hadlay oo waxaan ku idhi bal eeg anigu waxaan helay xigmad ka sii badantii kuwii hortaydii yerusalem u talin jiray oo dhan oo qalbigaygu aad buu u arkay xigmad badan iyo aqoon dheer waxaan qalbigayga siiyey inaan xigmad ogaado iyo inaan waali iyo nacasnimo ogaado oo waxaan gartay inay taasuna tahay dabagalka dabaysha oo kale waayo xigmaddii badan calolxumo badan baa ku jirta oo kii aqoon kororsadaana murug buu sii kororsadaa wacdiyihii cutubka labaad waxaan qalbiga iska idhi bal kaalay waxaan kugu tijaabin doonaa farxad haddaba bal iska raaxayso oo bal eeg taasuna waa wax aan waxba tarayne qosol waxaan ka idhi waa waali farxadna waxaan ka idhi bal maxay taraysaa waxaan qalbigayga ka damcay inaan jidhkayga kamri ku istareexiyo intii qalbigaygu xigmad igu hoggaaminayo iyo inaan nacasnimo xagsado jeeraan arko waxa bini'aadmiga ku wanaagsan inay cimrigooda oo dhan samada hoosteeda ku sameeyaan waxaan samaystay shuqullo waaweyn guryana waan dhistay beero canab ahna waan beertay waxaan samaystay beero iyo firdows oo waxaan ku dhex beeray geed midho cayn kastaba leh waxaan samaystay balliyo biyo ah oo laga waraabiyo kaynta dhirtu ka baxdo waxaan soo iibsaday addoommo rag iyo dumarba ah oo waxaan lahaa addoommo gurigayga ku dhashay weliba waxaan lahaa hanti aad u badan oo ishkin iyo ariba leh oo waan ka sii hodansanaa kuwii yerusalem iiga horreeyey oo dhan oo weliba waxaan kaloo soo urursaday lacag iyo dahab iyo qasnado qaas ah oo ay boqorro iyo gobollo leeyihiin oo waxaan yeeshay niman ii gabya iyo naago ii gabya iyo waxyaalaha ay bini'aadmigu ku farxaan iyo dumar badan sidaasaan u weynaa oo uga maal badnaa kuwii yerusalem iiga horreeyey oo dhan oo weliba xigmaddaydiinna way igu hadhay oo wax kasta oo indhahaygu jeclaysteenna kama aan celin oo qalbigaygana kama aan joojin farxad cayn kastoo ay tahayba waayo qalbigaygu wuu ku rayreeyey hawshaydii oo dhan oo taasuna waxay ahayd qaybtii aan hawshaydii oo dhan ka helay markaasaan fiidhiyey shuqulladii ay gacmahaygu sameeyeen oo dhan iyo hawshii aan ku hawshooday oo dhan oo bal eeg dhammaantood waxay ahaayeen wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale oo innaba faa'iido laguma arag inta qoraxda ka hoosaysa markaasaan u soo jeestay inaan xigmad iyo waali iyo nacasnimoba fiiriyo waayo ninka boqorka ka dambeeya bal muxuu samayn karaa wixii hore loo sameeyey mooyaane markaasaan gartay in xigmaddu ay ka sii fiican tahay nacasnimada sida iftiinku uu gudcurka uga fiican yahay oo kale ninkii xigmadda leh indhihiisu madaxiisay ku yaallaan oo nacasku gudcur buu ku dhex socdaa laakiinse waxaan gartay inuu isku wax dhammaantood ku dhaco oo haddana waxaan qalbigayga iska idhi wixii nacaska ku dhaca anigana way igu dhici doonaan haddaba bal maxaan uga xigmad badnaaday markaasaan qalbigayga iska idhi taasuna waa wax aan waxba tarayn waayo kan xigmadda leh lama xusuusto ilaa weligiis xataa sida aan nacaska loo xasuusan maxaa yeelay wakhtiga soo socda waxa haatan jooga oo dhan waa la wada iloobi doonaa oo balkan xigmadda lahu wuxuu u dhintaa sida nacaska oo kale sidaas daraaddeed nolosha waa nacay maxaa yeelay shuqulka qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhammu dhib buu ii ahaa waayo kulli waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha wixii aan qoraxda hoosteeda ku hawshooday oo dhan waa nacay maxaa yeelay waa inaan uga tago ninka iga dambeeya bal yaase yaqaan inuu ahaan doono nin xigmad leh amase nacas kollayse isagaa u talin doona hawshaydii aan qoraxda hoosteeda ku hawshooday oo aan xigmad ku muujiyey oo dhan taasuna waa wax aan waxba tarayn haddaba sidaas daraaddeed ayaan uga qalbi jabay wixii aan qoraxda hoosteeda ku hawshooday oo dhan waayo waxaa jira nin hawshiisa xigmad iyo aqoon iyo guul ku sameeya oo haddana uga taga nin aan ku hawshoon taasuna waa wax aan waxba tarayn iyo xaqdarro bal maxaa nin ka helaa hawshiisa oo quraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan iyo dabagalka qalbigiisaba waayo maalmihiisa oo dhammu waa u murug dhibaatadiisuna waa u tiiraanyo oo xataa habeenkii qalbigiisu ma nasto taasuna waa wax aan waxba tarayn nin inuu wax cuno oo wax cabo oo uu hawshiisa si wanaagsan ugu raaxaysto wax ugaroon lama arko oo taasna waxaan arkay inay tahay wax gacanta ilaah ka yimid waayo bal yaa wax cuni kara yaase raaxaysan kara in iga badan waayo qofkii ilaah ka farxiyo wuxuu siiyaa xigmad iyo aqoon iyo farxad laakiinse dembilaha wuxuu siiyaa dhib inuu wax u ururiyo oo uu taallaysto si uu u siiyo kan ilaah ka farxiya taasuna waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale wacdiyihii cutubka saddexaad wax kastaaba waxay leeyihiin wakhti uqaas ah wax kasta oo samada ka hooseeyaaba waxay leeyihiin wakhti go'an waxaa jira wakhti la dhasho iyo wakhti la dhinto wakhti wax la beero iyo wakhti wixii la beeray la gurto wakhti wax la dilo iyo wakhti wax la bogsiiyo wakhti wax la dumiyo iyo wakhti wax la dhiso wakhti la ooyo iyo wakhti la qoslo wakhti la baroorto iyo wakhti la cayaaro wakhti dhagaxyo la xooro iyo wakhti dhagaxyo la soo ururiyo wakhti la isku duubo iyo wakhti iskuduubidda la daayo wakhti wax la doondoono iyo wakhti wax la lumiyo wakhti wax la sii haysto iyo wakhti wax la xooro wakhti wax la jeexjeexo iyo wakhti wax la tolo wakhti la aamuso iyo wakhti la hadlo wakhti wax la jeclaado iyo wakhti wax la nacbaado wakhti dagaaleed iyo wakhti nabadeed kii shaqeeyaa bal maxaa faa'iido ah oo uu ka helaa hawshiisa uu ku hawshoodo dhibaatadii ilaah bini'aadmiga uu siiyey inay ku hawshoodaan ayaan arkay wax kastuu ka dhigay inay wakhtigooda quruxsanaadaan oo haddana daa'inimadii ayuu qalbigooda ku beeray hase ahaatee bini'aadmigu ma uu garto shuqulkii ilaah sameeyey tan iyo bilowgii ilaa ugu dambaysta waan ogahay inaan bini'aadmigu lahayn wax uga wanaagsan inay iska farxaan oo ay cimrigooda oo dhan wanaag sameeyaan mooyaane oo weliba waa hibo ilaah in nin kastaaba wax cuno oo wax cabo oo uu wanaag ku istareexo intuu hawshoodo oo dhan waxaan ogahay in wax kasta oo ilaah sameeyaaba ay weligood sii raagayaan waxba laguma dari karo waxbana lagama dhimi karo oo ilaah wuxuu saas u yeelay in dadku ka cabsado waxa haatan jiraa horeba way u jireen oo waxa jiri doonaana horeba way u jireen oo ilaahna wuxuu doondoonaa wixii hore u dhaafay weliba waxaan kaloo qoraxda hoosteeda ku arkay in meeshii garsooridda ay cadaaladdarra ku jirto oo meeshii xaqnimadana ay xumaanu ku jirto waxaan qalbigayga iska idhi ilaah baa u kala garsoori doona kan xaqa ah iyo kan sharka ah waayo wax kasta iyo shuqul kastaaba halkaasay wakhti ku leeyihiin waxaan qalbigayga iska idhi waxaa ilaah doonaya inuu bini'aadmiga u tijaabiyo inay ogaadaan inay xayawaan yihiin waayo wixii bini'aadmiga ku dhacaaba xayawaankana way ku dhacaan oo xataa isku wax baa ku dhaca oo sidii midkood u dhinto ayaa kan kalena u dhintaa oo weliba dhammaantood waxay leeyihiin isku neef oo dadku xayawaanka waxba ma dheera waayo wax kastaaba waa wax aan waxba tarayn kulli isku meel bay tagaan oo kulligood ciidda laga abuuray oo kulligoodna ciidday ku wada noqon doonaan waayo bal yaa yaqaan in dadka naftiisu ay kor tagto iyo in xayawaanka naftiisu ay dhulka hoos u tagto iyo in kale haddaba sidaas daraaddeed waxaan ogaaday inaan dadka wax u dhaama la arag in nin kasta shuqulladiisa ku farxo mooyaane waayo taasu waa qaybtiisii maxaa yeelay bal yaa isaga dib u soo celinaya inuu arko waxa dabadiis ahaan doona wacdiyihii cutubka afaraad markaasaan mar kale soo fiirsaday waxyaalaha dulmiga ah ee qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan oo waxaan fiiriyey kuwa la dulmay ilmadoodii oo mid u qalbi qaboojiyeyna ma ay lahayn kuwii iyaga dulmayey dhankooda xoog baa jiray laakiinse iyagu qalbiqabowjiye ma ay lahayn sidaas daraaddeed waxaan ammaanay kuwii dhintay in ka sii badan kuwa haatan jooga ee weli nool oo weliba waxaa labadoodaba ka wanaagsan kan aan weli dhalan oo aan arag shuqulka sharka ah oo qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo haddana waxaan arkay in hawl oo dhan iyo shuqul kasta oo lagu guulaystoba oo nin deriskiisu ugu hinaaso oo taasuna waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale nacasku gacmihiisuu isku duuduubaa oo wuxuu cunaa hilibkiisa sacab muggiis oo xasilloonaan lagu helo ayaa ka wanaagsan laba sacab oo hawl iyo dabagalka dabaysha lagu helo oo haddana waxaan qorraxda hoosteeda ku fiirsaday wax aan waxba tarayn waxaa jira mid keligiis ah oo uusan mid labaadna wehelin oo aan wiil iyo walaal toona lahayn hawshiisa oo dhammu dhammaad ma leh oo indhihiisuna taajirnimo kama dhergaan oo wuxuu isku yidhaahdaa bal yaan u hawshoonayaa yaansan naftayda waxyaalo wan wanaagsan ugu diidayaa taasuna waa wax aan waxba tarayn waana dhib aad u xun laba waa ka wanaagsan yihiin mid qura maxaa yeelay abaalgud wanaagsan bay hawshooda ka helaan waayo hadday dhacaan midbaa wadaygiis sare u qaadi doona laakiinse waxaa iska hooga kii markuu dhaco keligiis ah oo aan lahayn mid kale oo sare u qaada oo haddana haddii labau wada seexdaan way iskululeeyaan laakiinse sideebaa mid keligiis ahu u kululaan karaa oo hadduu nin ka adkaado mid keligiis ah kollay laba way hor joogsan doonaan xadhig saddex qaybood laysugu soo hay dhaqso uma kala go'o boqor nacas ah oo gaboobay oo aan innaba mar dambe talo qaadan waxaa ka wanaagsan barbaar miskiin ah oo xigmad leh waayo xabsi buu uga soo baxay inuu boqor noqdo oo boqortooyadiisuu ku dhex dhashay isagoo miskiin ah waxaan arkay inta nool ee qorraxda hoosteeda socota oo dhan iyagoo la jooga barbaarka meeshiisa istaagi doona dadka uu isagu u teliyey oo dhammu dhammaad ma lahayn laakiinse kuwa isaga ka daba imaan doonaa kuma raynrayn doonaan isaga hubaaltaasuna waa wax aan waxtar lahayn iyo dabagalka dabaysha oo kale wacdiyihii cutubka shanaad markaad guriga ilaah tegaysid is-ilaali waayo inaad u dhowaatid si aad wax u maqashid way ka roon tahay inaad bixisid allabariga nacasyada oo kale maxaa yeelay iyagu ma oga inay wax shar ah samaynayaan afkaaga ha ku degdegin oo inaad ilaah hortiisa wax ka hadashid ha u dhaqsan waayo ilaah samaduu joogaa adna dhulkaad joogtaa haddaba hadalkaagu ha yaraado waayo riyo waxay ka dhalataa hawl badan oo nacaska codkiisana waxaa lagu gartaa hadalkiisa badan markaad ilaah nidar u nidartid waa inaadan inaad bixisid dib uga dhicin waayo isagu nacasyada kuma farxo ee wixii aad u nidirtay bixi inaad nidar gasho oo aadan bixin waxaa ka wanaagsan inaadan waxba nidrin afkaaga ha u oggolaan inuu jidhkaaga dembaajiyo oo malaa'igta horteedana ha ka odhan qalad bay ahaayeen bal maxaad ilaah codkaaga ugu caraysiisaa si uu shuqulka gacmahaaga u baabbi'iyo waayo riyooyin iyo erayo fara badanba waxaa ku jira wax badan oo aan waxtar lahayn laakiinse adigu ilaah ka cabso haddaad gobol ku aragtid masaakiin la dulmayo iyo garsoorid iyo caddaalad si xoog leh loo qalloocinayo waxaas ha la yaabin waayo kan sare mid ka sii sarreeyaa ayaa eegaya oo weliba waxaa jira kuwa ka sii sarreeya iyaga dhulka faa'iidadiisu kulli way ka dhaxaysaa waayo boqorka qudhiisaba waxaa looga adeegaa beerta kii lacag jecelu lacag kama dhergi doono oo kii maal badan jeceluna faa'iido kama dhergi doono taasuna waa wax aan waxba tarayn markii maalku bato kuwa cunaana way sii bataan maalku bal muxuu kan leh u taraa inuu indhihiisa ku fiiriyo mooyaane ninkii hawshooda hurdadiisu waa u macaan tahay hadduu wax yar cuno iyo hadduu wax badan cunoba laakiinse taajirka maalkiisa badanu hurdaduu u diidaa waxaa jira wax shar ah oo aad u xun oo aan qorraxda hoosteeda ku arkay waana maal badan oo uu kan lahu sii haysto oo uu waxyeello uun isu keeno oo maalkaasu wax xun buu ku baabba'aa oo kii lahaana wiil buu dhalay laakiinse gacantiisa waxba kuma jiraan siduu uurka hooyadiis uga soo baxay ayuu isagoo qaawan ku tegi doonaa siduu hore ku yimid oo kale oo howshiisa aawadeedna wax uu gacanta ku qaadan karo ma qaadan doono oo weliba taasuna waa wax aad u xun inuu si kastaaba ku tago siduu hore ku yimid oo kale haddaba kan dabayl ku hawshooda bal maxaa faa'iido ah oo uu helayaa oo weliba cimrigiisa oo dhan wuxuu ku cunaa gudcur oo intaasna wuxuu ku jiraa murug iyo cudur iyo caro bal eeg waxaan gartay inay wanaagsan tahay oo habboon tahay in qof wax cuno oo wax cabo iyo inuu hawshiisa uu quraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan ku istareexo cimrigii ilaah siiyey oo dhan waayo taasu waa qaybtiisa oo weliba nin kasta oo ilaah maal iyo hanti siiyey oo haddana siiyey karti uu wax kaga cuno oo uu kaga qayb qaato iyo inuu hawshiisa ku rayreeyoba taasu waa hibo ilaah waayo isagu aad uma xusuusan doono wakhtigii uu noolaa maxaa yeelay ilaah baa farxad qalbigiisa geliya wacdiyihii cutubka lixaad waxaa jira wax xun oo aan qoraxda hoosteeda ku arkay taasuna waa wax dadka ku culus waana nin ilaah siiyey maal iyo hanti iyo sharaf oo wax alla wixii naftiisu jeceshahayna aan waxba ka dhinnayn oo haddana ilaah isaga aan siin karti uu wax kaga cuno laakiinse uu shisheeye iska cuno taas waa wax aan waxba taran iyo dhibaato xun haddii nin boqol carruur ah dhalo oo uu sannado badan noolaado si uu u cimri dheeraado laakiinse aaya naftiisu wax wanaagsan ka dhergin oo haddana aan la aasin waxaan leeyahay kaas waxaa ka wanaagsan dhicis waayo dhicisku wax aan waxba tarayn ayuu u yimaadaa gudcur buuna ku tagaa oo magaciisana gudcur baa daboola oo weliba qoraxda ma uu arag mana garan oo kaasu waa ka sii nasasho badan yahay kii kale inkastoo uu noolaado kun sannadood oo laba jibbaar ah laakiinse uusan wax wanaagsan ku raaxaysan sow kulliba isku meel lama wada tago nin hawshiisa oo dhan waa u afkiisa laakiinse kama hamuun beelo waayo bal kii xigmad lahu maxaa faa'iido ah oo uu nacaska dheer yahay miskiinkii kuwa nool hortooda si loogu socdo yaqaanse maxaa faa'iido ah oo uu leeyahay damac iska wareega waxaa ka wanaagsan indhaha aragtidooda taasuna waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale nin waliba wuxuu yahayba waa horaa loo magacaabay oo waa la garanayaa inuu bini'aadmi yahay oo lamana uu diriri karo kan isaga ka xoog badan waxaa jira waxyaalo badan oo sii kordhiya waxa aan waxba tarayn bal maxaa faa'iido ah oo uu bini'aadmigu leeyahay waayo bal yaa garanaya waxaa qof u wanaagsan intuu nool yahay oo ah maalmihii cimrigiisa aan waxba tarayn oo dhan ee uu sida hoos oo kale u dhaafiyo waayo bal yaa nin u sheegi kara waxa qoraxda hoosteeda isaga dabadiis ahaan doona wacdiyihii cutubka toddobaad magac wanaagsanu waa ka sii fiican yahay saliid qaali ah oo maalinta dhimashaduna waa ka fiican tahay maalinta dhalashada in guriga diyaafadda la tago waxaa ka wanaagsan in guriga baroorashada la tago waayo taasaa dadka oo dhan u dambaysa oo kuwa nooluna qalbigay taas gashan doonaan qosol waxaa ka wanaagsan murug waayo qalbigu wuxuu ku wanaagsanaadaa wejiga caloolxumadiisa qalbiga kuwa xigmadda lahu wuxuu ku jiraa guriga baroorashada laakiinse qalbiga nacasyadu wuxuu ku jiraa guriga farxadda nin intuu nacasyada gabaygooda maqli lahaa waxaa ka wanaagsan inuu canaanta kuwa xigmadda leh maqlo waayo qosolka nacasku waa sida qodxo dheri hoostiis ka jacjac leh oo taasuna waa wax aan waxba tarayn hubaal dulmigu nin xigmad leh wuu waalaa oo laaluushkuna qalbigu ka qarribaa wax bilowgiisa waxaa ka wanaagsan dhammaadkiisa oo kii dulqaadasho badanuna waa ka wanaagsan yahay kii kibir badan xanaaq ha ku degdegin waayo xanaaqu wuxuu ku jiraa laabta nacasyada ha oo dhan waayihii hore bal maxay kuwaan uga fiicnaayeen waayo xaalkan si caqliya u weyddiin maysid xigmaddu sida dhaxal oo kale ayay u wanaagsan tahay oo waa u faa'iido kuwa qoraxda arka waayo xigmaddu waxay wax u daafacdaa sida lacagtu wax u daafacdo oo kale laakiinse aqoonta faa'iidadeedu waa in xigmaddu ay nabadgeliso kuwa iyada haysta bal ilaah shuqulkiisa ka fiirso waayo wixii uu isagu qalloociyey bal yaa toosin kara maalintii aad barwaaqaysan tahay aad u faraxsanaaw oo maalintii aad dhibaataysan tahayna aad u fiirso in ilaah mid u sameeyey sida kan kale si uusan ninna u ogaan karin waxa isaga dabadiisjiri doona waxaa jira nin xaq ah oo xaqnimadiisa ku halligma iyo nin shar ah oo sharnimadiisa ku cimri dheeraada labadaba wakhtigii aan waxtarka lahayn ee aan noolaa ayaan arkay aad xaq ha u noqon oo hana iska dhigin mid aad u xigmad u leh waayo bal maxaad isu baabi'inaysaa aad sharrow ha u noqon oo nacasna ha u noqon waayo bal maxaad weedkaaga ka hor u dhimanaysaa waxaa kuu wanaagsan inaad tan xagsatid oo aadan gacantaadana dib uga ceshan waayo kii ilaah ka cabsada waxaan oo dhan ayuu ka soo bixi doonaa xigmaddu kan xigmadda leh way uga xoog badan tahay toban taliyo oo magaalada jooga waayo dhulka laguma arag nin xaq ah oo wanaag fala oo aan dembaabin wax kasta oo lagu hadlo ha dhegaysan waaba intaasoo aad maqashaa addoonkaaga oo ku habaarayee waayo marar badan ayaa qalbigaagu og yahay inaad adba saasoo kale u habaartid kuwo kale waxyaalahan oo dhan xigmad baan ku tijaabiyey waxaan is idhi xigmad baan yeelan doonaa laakiinse xigmaddii way iga fogayd waayo bal yaa gaari kara wixii aad u fog ee mool dheer waxaan qalbigayga oo dhan u diyaariyey oo u soo jeediyey inaan ogaado oo baaro oo aan doondoono xigmad iyo wax kasta sababtiisa iyo inaan ogaado in sharnimadu tahay nacasnimo iyo in doqonnimadu tahay waali oo waxaan soo ogaaday wax xataa dhimashada ka sii qaraar waana naag qalbigeedu yahay dabinno iyo shabagyo oo ay gacmaheeduna yihiin jeebbooyin ku alle kii ilaah ka farxiyo iyadoo ka baxsan doonaa laakiinse dembilaha way qabsan doontaa wacdiyuhu wuxuu leeyahay bal eega si aan sababta u garto ayaan midba mid ku daray oo waxaasaan soo helay oo weliba waan sii doondoonayaa laakiinse ma aan helo kun nin dhexdood ayaan nin qura ka helay laakiinse kuwaas oo dhan xataa naag qura kama helin bal eeg waxaan keliya oo aan soo ogaaday in ilaah bini'aadmiga sameeyey iyagoo quman laakiinse waxay doondooneen hindisooyin badan wacdiyihii cuutubka siddeedaad yaa ninka xigmadda leh la mid ah yaase wax micnihiisa yaqaan nin xigmaddiisu wejigiisay dhalaalisaa oo adayga wejigiisuna wuu beddelmaa waxaan kugula talinayaa inaad boqorka amarkiisa dhowrtid dhaartii ilaah ee aad ku dhaaratay aawadeed ha ku degdegin inaad hortiisa ka tegtid wax shar ahna ha ku sii adkaan waayo isagu wuxuu sameeyaa wax alle wuxuu ku farxo waayo boqorka hadalkiisu xoog buu leeyahay oo yaase isaga ku odhan kara war maxaad samaynaysaa ku alle kii amarka dhowra innaba waxyeello ma gaari doonto oo ninka xigmadda leh qalbigiisuna wakhtiga iyo garsooridaba wuu gartaa maxaa yeelay xaal kastaaba wuxuu leeyahay wakhti iyo garsoorid inkastoo nin dhibaatadiisu iyadoo weyn ay saaran tahay maxaa yeelay isagu garan maayo waxa ahaan doona waayo bal yaa isaga u sheegi kara siday u ahaan doonaan ninna amar uma leh inuu nafta ceshado oo maalinta dhimashadana amar uma leh oo wakhtiga dagaalkaasna fasax ma leh oo sharnimaduna ma samata bixin doonto kuwa iyada leh waxaas oo dhan ayaan arkay oo qalbigaygana waan u soo jeediyey shuqul kasta oo qoraxda hoosteeda lagu sameeyey oo dhan waxaa jira wakhti nin mid kale u taliyo oo uu wax yeelo oo haddana waxaan arkay sharrowyadii oo la aasay kuwaas oo imaan jiray oo ka bixi jiray meeshii quduuska ahayd oo magaaladii ay waxaas ku dhex sameeyeenna waa laga iloobay taasuna waa wax aan waxba tarayn shuqulka sharka ah xukunkiisa dhaqso looma oofiyo oo sidaas daraaddeed bini'aadmiga qalbigiisu inuu shar sameeyo aad buu u damcaa inkastoo dembiile boqol jeer shar sameeyo oo cimrigiisuna aad u sii raago haddana hubaal waxaan ogahay in kuwa ilaah ka cabsadaa oo hortiisa ka baqaa ay nabdoonaan doonaan laakiinse sharrowgu ma nabdoonaan doono oo cimrigiisuna siima raagi doono sida hooska baabba u uusan u raagin maxaa yeelay isagu ilaah hortiisa kama cabsado waxaa jira wax aan waxba tarayn oo dhulka lagu sameeyo waana inay jiraan kuwa xaqa ah oo ay wax ku dhacaan sida shuqulka kuwa sharka ah oo haddana ay jiraan kuwa sharka ah oo ay wax ku dhacaan sida shuqulka kuwa xaqa ah oo waxaan idhi taasuna waa wax aan waxba tarayn markaasaan farax u bogay maxaa yeelay bini'aadmigu inta qoraxda ka hoosaysa kuma haysto wax uga wanaagsan inuu wax cuno oo wax cabo oo uu iska farxo waayo taasaa isaga raacaysa intuu hawshoodo cimrigiisa ilaah qoraxda hoosteeda ku siiyo markaan qalbigayga u soo jeedshay inaan xigmad garto iyo inaan arko hawsha dhulka lagu sameeyo waayo waxaa jira mid aan habeen iyo maalintoona indhihiisa hurdo saarin markaasaan shuqulka ilaah oo dhan fiiriyey oo gartay inaan bini'aadmigu karin inuu soo wada ogaado shuqulka qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan maxaa yeelay inkastoo laysku dhibo in la soo ogaado haddana taas innaba lama soo heli karo oo weliba xataa haddii nin xigmad lahu uu u maleeyo inuu soo ogaado haddana sooma uu ogaan kari doono wacdiyihii cutubka sagaalaad waxyaalahan oo dhan qalbigaygan kaga fiirsaday si aan u baaro in kuwa xaqa ah iyo kuwa xigmadda leh iyo shuqulladooduba ay gacanta ilaah ku jiraan bini'aadmigu garan maayo inay jacayl tahay iyo inay nacayb tahay toona wax waliba iyagay ka horreeyaan wax kastaaba isku si bay dadka oo dhan ugu yimaadaan oo isku wax baa ku dhaca ka xaqa ah iyo ka sharka ahba ka wanaagsan iyo ka xunba ka nadiifta ah iyo kan aan nadiifta ahaynba ka allabariga bixiyo iyo ka aan allabariga bixinba sida kan wanaagsanu yahay ayaa dembiluhuna yahay oo kan dhaartaana waa la mid kan dhaarta ka cabsada wax xun baa ku jira waxa qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan waana in isku wax ay dadka oo dhan ku dhacaan oo weliba qalbiga bini'aadmiga shar baa ka buuxa oo qalbigoodana intay nool yihiin waali baa ku jirta oo taas dabadeedna kuwii dhintay ayay u tagaan kii kuwa nool oo dhan la jira rajuu leeyahay waayo eygii noolu waa ka wanaagsan yahay libaax dhintay waayo kuwa noolu way og yihiin inay dhiman doonaan laakiinse kuwa dhintay waxba ma oga oo innaba abaalgud dambe ma heli doonaan waayo iyaga waa la iloobay oo weliba jacaylkoodii iyo nacaybkoodii iyo hinaasadoodiiba way wada baaba'een oo innaba qayb dambe kuma lahaan doonaan waxa qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan orad oo tag oo kibistaada farxad ku cun oo qamrigaagana qalbi istiraexsan ku cab waayo ilaah shuqulladaadii horuu u aqbalay had iyo goorba dharkaagu wax cad ha ahaado oo madaxaaguna yuusan saliid waayin naagtaada aad jeceshahay farxad kula noolow intaad ku nooshahay cimrigaaga aan waxba tarayn ee ilaah qoraxda hoosteeda kugu siiyey oo dhan waayo taasu waa qaybtaadii aad ku heshay noloshan iyo hawshaadii aad qoraxda hoosteeda ku dhibtootay wax alla wixii gacantaadu hesho inay samayso xooggaaga oo dhan ku sameey waayo shii'ool oo aad tegaysid shuqul iyo hindiso iyo aqoon iyo xigmad toona laguma arko markaasaan mar kale fiirsaday oo waxaan qoraxda hoosteeda ku arkay inaan kuwa dheereeyaa mar kasta tartanka ku badin ama aan kuwa xoogga badanu mar kasta dagaalka adkaan ama aan kuwa xigmadda lahu mar kasta kibis helin ama aan kuwa garaadka ahu mar kasta hodan noqon ama aan saanacyada mar kasta raalli laga ahayn laakiinse waxaa kulligood helaa wakhti iyo nasiib waayo ninna wedkiisa ma yaqaan sida kalluun shabag xun lagu qabto iyo sida shimbiru dabin ku dhaca saasoo kalaa bini'aadmigana wakhti xun lagu dabaa markii wedku sikadis ah ugu yimaado oo xigmad caynkan ah ayaan qoraxda hoosteeda ku arkay iyana way ila weyneed waxaa jirtay magaalo yar oo ay dad tiro yaru dhexdeeda joogaan oo waxaa iyadii ku soo duulay boqor weyn wuu hareereeyey oo dhufayso waaweyn hareeraheeda ka dhistay haddana waxaa laga dhex xelay nin miskiin ah oo xigmad leh oo isna xigmaddiisii ayuu magaaladii ku samata bixiyey laakiinse haddana ninkaas miskiinka ah ciduna ma xusuusan markaasaan idhi xigmaddu xoogga way ka fiican tahay hase ahaatee ninkii miskiin ah xigmaddiisa waa la quursadaa oo ereyadiisana lama dhegaysto kuwa xigmadda leh erayadoodii xasilloonaan lagu maqlaa waa ka sii wanaagsan yihiin qaylada ka nacasyada ka dhex taliya xigmaddu waa ka fiican tahay hubka dagaalka laakiinse dembile qura ayaa wax badan oo wanaagsan baabi'iya wacdiyihii cutubka tobanaad diqsiyadii dhintay saliidda cadarsameeyaha way qudhmiyaan oo nacasnimadii yaruna saasoo kaley kan xigmadda loo sharfo u bi'isaa ninkii xigmad leh qalbigiisu xagga midigtuu u jeedaa laakiinse nacaska qalbigiisu xagga bidixduu u jeedaa oo weliba kan nacaska ahu markuu jidka marayo wuu aqli yaraadaa oo ku alle kii uu arkaba wuxuu u sheegaa inuu nacas yahay haddii taliyuhu kugu dhirfo meeshaada ha ka dhaqaaqin waayo qalbiqabowgu xumaanno waaweyn wuu qaboojiyaa waxaa jira wax shar ah oo aan qoraxda hoosteeda ku arkay waxaana weeye qalad taliyaha ka yimaada nacasnimadu waxay joogtaa meelo sarsare oo waaweyn oo taajiriintuna waxay fadhiyaan meel hoose waxaan arkay addoommo farda fuushan iyo amiiro sida addoommo oo kale lugaynayo kii god qodaa isagaa ku dhici doona oo ku alla kii dayr dumiyaana abeesaa qaniini doonta ku alla kii dhagaxyo rujiyaaba wuu ku dhaawacmi doonaa oo kii qoryo jejebiyaana isagaa khatar ku geli doona haddii birtu afbeesho oo aan la soofayn waa in xoog badan lagu sii kordhiyaa laakiinse xigmaddu faa'iido bay leedahay si loogu liibaano haddii abeeso wax qaniinto iyadoo aan la falfalin markaas kadib falfallowgu waxtar ma leh kii xigmad leh erayada afkiisu waa raxmad miidhan laakiinse bushimaha nacasku isaga qudhiisay baabbi'iyaan erayada afkiisa bilowgoodu waa nacasnimo oo dhammaadka hadalkiisuna waa waalli baas nacasku hadalkiisa wuu badiyaa waxa ahaan doona binu-aadmigu garan maayo oo waxa dabadiis dhici doona bal yaa u sheegi kara nacasyada hawshoodu midkood kastaba way daalisaa maxaa yeelay isagu xataa sida magaalada loo tago ma yaqaan dalkow adaa iska hoogay markii boqorkaagu ilmo yar yahay oo amiiradaaduna ay aroortii wax cunaan dalkow waad barakaysan tahay markii boqorkaagu nin gobeed yahay oo amiiradaaduna ay wakhti habboon wax u cunaan inay xoog ku yeeshaan ee aan ahayn inay saqraamaan caajisnimo badan saqafku waa ku dumaa oo shuqulla'aanta gacmahana guriga ku daroora diyaafadda waxaa loo dhigaa qosol aawadiis kamriguna naftuu u raaxeeyaa oo lacagtu wax kastaba way ka jawaabtaa boqorka ha ku caayin xataa fikirkaaga oo taajirkana ha ku caayin qolladaada jiifka waayo shimbir hawada duusha ayaa codkaaga qaadi doonta oo wax baalo leh ayaa xaalka sheegi doona wacdiyihii cutubka toban iyo koowaad kibistaada biyaha korkooda ku tuur waayo maalmo badan dabadood waad heli doontaa oo toddoba qaybood u kala qaybi iyo weliba siddeed waayo masiibada dhulka imaan doonta garan maysid haddii daruuruhu roob ka buuxsamaan dhulkay ku soo daataan oo haddii geed xagga koonfureed amase xagga waqooyi u dhaco meeshuu u dhacay ayuu ooli doonaa kii dabaysha eegaa waxba ma uu beeran doono oo kii daruuraha fiiriyaana waxba ma goosan doono sida aadan dabaysha jidkeeda u garanayn ama aadan sida lafuhu ugu dhex samaysmaan naag uur leh maxalkeed u garanayn saas oo kale ayaadan shuqulka ilaaha wax walba sameeya u garanayn iniinahaaga aroorta beero oo fiidkana gacantaada ha ceshan waayo innaba garan maysid mid liibaani doona kan ama kaas iyo inay labadooduba isku si u wanaagsanaan doonaan iyo in kale sida runta ah iftiinku waa macaan yahay oo indhahana way u wanaagsan tahay inay qoraxda arkaan haddii nin sannado badan noolaado kulligood ha ku farxo laakiinse ha xasuusto maalmaha gudcurka waayo iyagu way badnaan doonaan waxaa imaanaya oo dhammu waa wax aan waxba tarayn barbaar kow barbaarnimadaada ku farax oo wakhtiga dhallinyaronimadaadana qalbigaagu ha ku istareexiyo oo sida qalbigaagu doonayo oo ay indhahaagu arkaanba u soco laakiinse waxaad ogaataa in ilaah waxyaalahaas aawadood oo dhan kuu xukumi doono haddaba sidaas daraaddeed qalbigaaga murugta ka durki oo jidkaagana xumaanta ka fogey waayo carruurnimada iyo dhallinyaronimaduba waa wax aan waxba tarayn wacdiyihii cutubka toban iyo labaad haddaba wakhtiga dhallinyarnimadaada abuurahaaga xusuuso intaan maalmaha xumu kuu imaan ama aayan kuu soo dhowaan sannadaha aad odhan doonto sannadahan kuma istareexo iyo intaan qoraxda iyo iftiinka iyo dayaxa iyo xiddaguhuba ay wada madoobaadaan ama intaan daruuruhu roobka ka daba noqon iyo inta kuwa guriga dhowra ay gariiraan oo nimanka xoogga badanuna ay soo gotaan oo kuwa waxshiidaana ay tiradooda yar aawadeed shuqulka u joojiyaan oo kuwa daaqadaha wax ka fiiriyaana ay madoobaadaan iyo inta albaabada jidadka lagu xidho iyo inta sanqadha shiididdu ay gaaban tahay oo shimbirta cideeda lagu tooso oo gabdhaha muusikaduna ay wada taag darnaadaan waxa sarreeya ayay ka baqi doonaan oo jidadka dhexdoodana waxyaalo cabsi ah ayaa jiri doona oo geedka yicibtu waa ubxin doonaa oo koronkoraduna way iscuslaysiin doonaan oo damucuna wuu baabbi'i doonaa maxaa yeelay bini'aadmigu wuxuu tagaa hoygiisa daa'imka ah oo kuwa baroortaana jidadkay warwareegaan abuurahaaga xusuuso intaan xadhigga lacagta ahu kala go'in ama aan madiibadda dahabka ahu kala jebin ama aan jalxaddu isha biyeed agteeda ku burburin ama aan giraangirta ceelku jebin iyo intaan ciiddu dhulka ku noqon siday horayba ahayd oo ruuxuna ku noqon ilaahii horeba siiyey wacdiyuhu wuxuu leeyahay waa wax aan waxba tarayn wax waluba waa wax aan waxba tarayn oo haddana wacdiyuhu xigmad buu lahaa oo weliba dadku aqoon baray wuxuu aad uga fekeray oo baaray oo isku hagaajiyey mahmaahyo badan wacdiyuhu wuxuu doonay inuu soo helo erayo la aqbalo iyo wixii si quman loo qoray oo ahaa hadal run ah erayada kuwa xigmadda lahu waa sida wax wax muda oo kale oo mahmaahyada lasoo ururshayna waa sida musmaaro la adkeeyey arijir qura ayaa bixiyey oo weliba wiilkaygiiyow waxyaalahan kuwaano qaado buugag badan samayntoodu innaba dhammaad ma leh oo waxbarashada badanuna jidhkay daalisaa xaalkan soo koobiddiisii waa tan waa la wada maqlay ilaah ka cabso oo amaradiisana dhowr waayo taasu waa waxa bini'aadmiga oo dhan u gudboon waayo ilaah wuu xukumi doonaa shuqul kasta iyo wax kasta oo qarsoon ha fiicnaadeen ama ha xumaadeene